habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo sabtiya bisha disembar waa toddobiyo toban sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com idaacaddeenna caawana waxaa idiin hayaa maxamed colaad xasan iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a soomaalida ka ganacsata kenya oo loogu baaqay inay ganacsigooda ku biiriyaan meherada cusub waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaya inaad ganacsigiinna aad sii ballaarisaan meelo badan magaalada waad gaarteen already laakiin aad sii weynaysaan oo dhinaca warshadaha dhismayaasha waxyaalo fara badan aad gashaan hadda waa laydin bartay ganacsi badan baad leedihiin boqolkiiba soddon ka badan canshuurka magaalada idinkaa bixiya laakiin waxaan rabnaa inaa meelaha kale magaalada ganacsiguna ku yeeray aad sii aadaan
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka iyo weliba barnaamij kale barnaamijkii kale xiisaha lahaa ee cawayska washington mixibada kalgacalkaaga masuka maqsuube madameeday munameeday kamarmi waaye hey madameeday munameeday meeshii ma joogte makidaare muna makidaare anmakumarmaw hey makidaare muna makidaare qodobadaas iyo warbixinno kale ayaa dhegaystayaal idiin soo socdo balse aan ku horumarno qodobadii warka caalamka ugu doorka roona laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay deegaanka mahada ee gobolka shabeellaha dhexe kadib markii ay xalay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab labada askari ee ciidamada dowladda ayaa lagu dilay meel u dhow buundada magaalada mahadaay sida ay v o eda u sheegeen ilo degaanka ah weerarka ayaa dhacay afartii habeennimo ee saqdi dhexe ee xalay warar aan la xaqiijin ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay degaanka mahadaay ku sugnaayeen ilaa waaberigii saakay walow xubno maamulka degaanka ka mid ah ay beeniyeen warkaasi gudaha degaanka mahadaay waxaa saldhig ku leh ciidanka amisom waana markii shanaad oo ay al-shabaab weerar gudaha mahadaay ka geystaan mahadaay waxay in ka yar soddon kilomitir u jirtaa magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe haatan haatanna xarun u ah maamul goboleedka hirshabelle
heshiis ayaa sabtidii maanta ahayd laga gaadhay heshiis ku saabsan sidii loo sii ambaqaadi lahaa daadguraynta dad ku sugan bariga magaalada xalab ee dalka suuriya daadgurayntan ayaa la hakiyey jimcihii kadib markii dalab ka yimid xoogga dowladda raacsan oo doonayay inay dad kaga daadgureeyaan labada tuule ee fuwa iyo kafarya dadka labadan tuulo degan ayaa lagu guri doonaa lagu dari doonaa dhaahda dadka la daadguraynayo daadgurayntaasi oon weli si fiican u bilaabman xukuumadda suuriya ayaa jimcihii hakisay daadgurayntan kadib qarax iyo israasaasayn laga dhex maqlay magaalada xalab fallaagada iyo xoogaga dowladda ayaa isku eedeeyey jebinta heshiiskaas xabajoojinta oo ahaa heshiis nuglaa wakaaladaha wararka ruushka ayaa sabtidii maanta ahayd weriyey in wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ay rajeynayso in daadguraynta fallaagada ku sugan magaalada xalab ay keento xabajoojin laga yaabo inay ka hirgasho meelo kale oo suuriya ka mid a xukuumadda suuriya ayaa amartay inay dib u noqdaan baabuur xamuul iyo basaskii dadka qaadi lahaa kana qaadi lahaa goobaha mucaaradku haysta ee magaalada xalab iyadoo ciidankaasi ay jidgooyooyin ka sameeyeen waddada weyn ee ay dadgurayntu ka socotay
ugu yaraan saddex iyo toban askarta dalka turkiga ah ayaa lagu dilay tobaneeyo kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku aqarxiyey bas waday askar meel ku dhow albaabka laga galo jaamacad ku taala magaalada bartamaha dalkaasi dhacda ee kaysari wakaaladda wararka u faafisa turkiga ayaa soo warinaysa in basku uu joogsaday meel isgoysa oo bannaanka ka ah ilinka jaamacadda ercs university ee magaaladaasi kaysari markii gaari uu soo dhinac istaagay kadibna ninkii wada uu isqarxiyey madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa weerarka u nisbeeyey mintidiinta kurdiyiinta inkastoo aysan jirin cid durbadiiba sheegatay inay mas-uul ka ahayd sida ay sheegeen saraakiisha turkiga saddex iyo toban qof ee qaraxan ku dhintay iyo siddeed iyo afartanka ku dhaawacantay ayaa ahaa askar aan markaa shaqo ku jirin weeraro badan oo dalka turkiga horey uga dhacay sanadkan ayaa lagu eedeeyey ururka b k k waxaana weerarada ku jiray qarax mataano ah qaraxyo mataano ah oo toddobaadkii lasoo dhaafay lala eegtay askar boolisa weeraradan waxaa ku dhintay afar iyo afartan qof oo badankood ahaa booliska rabshadaha ka hortaga oo ku sugnaa bannaanka garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala istanbul
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in markii saraakiisha dowladdu ay ogaadeen in rushia ay ka dambeysay imeylada guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga uu madaxweynaha ruushka valadimir putin u sheegay inuu joojiyo markii ay wada joogeen shirmadaxeedkii g labaatan ee china ka dhacay bishii sebtembar shir jaraa'id oo uu jimcihii shalay aqalkacad ku qabtay kaasoo u badan tahay inuu noqdo kiisii u dambeeyey intuu madaxweynaha yahay ayaa obama sheegay in bulshada sirdoonka ee maraykanka ay lix bilood ka hor ka war heshay heerka ay budhcadda internetka ruushku ay galaangal u heleen iimeylada guddiga qaran ee xisbiga dimuqraadiga madaxweyne obama ayaa sheegay in welwelka ugu weyni uu ahaa si dagaalka dhinaca internetka uuna u sii badan dhibtuna ayna u sii kordhin kadibna sida uu hadalka u dhigay aanu hanaanka doorashada dhabta ah ee maraykanka uuna iimeyladaas la jabay raad ku yeelanin dhinaca kale obama ayaa saraakiishirkiisii jaraa'id kaga hadlay guulihii iyo guuldarooyinkii maamulkiisa ilaa maalintii uu xilka qabtay ee labaatankii bishii janawari sannadkii laba kun iyo sagaalkii
halkaad warkaasi ka dhegaysaneyseen wadaacadda v o a oo toos idan kaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal aan gudagalna qeybaha ka har idaacaddeenna aan ku hormarno magaalada nairobi xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa maanta waxaa lagu qabtay kulan lagu soo bandhigayey horumarka ay soomaalida islii ka gaareen ganacsiga soomaalida ayaa la sheegay inay bixiyaan soddon boqolkiiba daqliga canshuuraha ee u soo xarooda magaalada nairobi qadar maxamuud xareed wariyaha v o eda ayaa ka qayb galay kulanka warbixintan ayuuna magaalada nairobi nooga soo diray munaasabadan oo lagu soo bandhigayay horumarka ay soomaalida xaafadda isliya ee magaalada nairobi ay ka gaareen noocyada kala duwan ee ganacsiga oo maanta lagu qabtay xaafadda isliya ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin uu ka mid yahay safiirka dowladda soomaaliya ee dalka kenya ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isliya ganacsiga soomaalida ee xaafadda isliya sannadihii ugu dambeeyey waxa uu sameynayay kobac ballaaran taasoo soo jiidatay qowmiyadaha kale ee dalka kenya kuwaasoo bilaabay inay ku soo hirtaan ganacsiga xaafadda islii ibraahim maxamed xuseen guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii oo maanta ka hadlay munaasibaddan ayaa hadalladiisii ku soo qaaday dhibaatooyin ay inta badan soomaalida islii ay kala kulmaan ciidamada booliska ee kenya waxaanay tusinay ariga layska soo qabsanayo oo laleeyahay islii waxay noqotay maaragtay meeshii maar hataa ninkii toban sana oo lasoo dhaafay shaqada laga bixi wuxuu leeyahay islii baanu kacaya meeshaas inta ayaan wax ka raadsanaa ma jirto ma ogolin haddii lagu qabto qayli xaq baad u leedahay ninka askarki inuu waraaq ku tuso hadduu ku tusi waayo la digaal chairmanka ayaa la digaal dhahay waxaa lagu qaatay adiga oo meesha gurigaada lagugu dilo oo maydkaada aan aasno intii lagugu tuuri lahay webi musikubali hiyo kama mtu iko na sharia aseme hivyo basi, nafikiri nitamaliza. Ningetaka tu ya kusema mwisho, biasharada si fiican baad u wadin, lakini waxaa la yidhaahdo you diversify electronics keliya haan gadin, dadka keliya haan gadin, xaafadan idinkaa iskale, meel kale ood u socotiin male, markaad socotiinna hoosta eegin
dhammaan xubnihii munaasabadda maanta ka soo qaybgalay ee hadallada ka jeediyey ayaa bogaadiyey kobaca uu sannadihii ugu dambeeyey sameynayay ganacsiga soomaalida ee xaafadda islii safiirka soomaaliya ee dalka kenya jamaal maxamed xasan ayaa ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaya inaad ganacsigiina aad sii ballaarisaan meelo badan magaalada waad gaarteen already laakiin aad sii weynaysaan oo dhinaca warshadaha dhismayaasha waxyaalo fara badan aad gashaan hadda waa laydin bartay ganacsi badan baad leedihiin boqolkiiba soddon ka badan canshuurta magaalada idinkaa bixiya laakiin waxaan rabnaa inaa meelaha kale magaalada ganacsiguna ku yiri aad sii aadaan bangiyaa nala jooga jacfar iyo islamic banka k c b iyo xawaaladayani iyo dhammaan dadka halka jooga waa servisyada u baahan tihiin inaad waxla qabsataan marka waxaa fiicnaan lahayd runtii inaad ganacsatada idinku guddigana ganacsatada kaashanaya ka fikirtaan sidii aad u samayn lahaydeen ganacsikan ka ballaaran qaar ka mid a ganacsatada soomaalida ee munaasabadda ka soo qaybgalay ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan kobaca uu sannadihii ugu dambeeyey sameynayay ganacsiga soomaalida ee xaafadda islii anigoo magacayga la yidhaahdo luul maxamed xaaji sida runtae dad badan badan badan ayaa ka soo qayb galay waana la isku afgartay xagga busineska hadday noqoto iyo xagga nabadgelyada hadday noqoto an waxaan ka mid ahay dhallinyarada islii ka shaqaysa weliba la shaqaysa kambaniyada ku shaqeeya directnka mmka maanta aan halkan waxaan ka soo qayb galay waa islii business summit baan kasoo qayb galay waxaan ka faa'iidnay ganacsato waaweyn oo experience noo kordhiyey iyo faa'iidada uu leeyahay in dhallinyartu ay shaqayso ay noqdaan dad businessman ra oo wax qabsan karaya inkastoo ganacsiga xaafadda islii uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee dowladda kenya ee canshuurta ka hesho ee magaalada nairobi haddana waxa ay soomaalida ku nool xaafadda islii ay kuu sheegayaan inay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo ay la kulmaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington muddooyinkii u dambeeyey waxaa somalilan ka jiray sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka kaasoo keenay inay ganacsiyada qaarkood xidhmaan islamarkaana maciishadii daruuriga ahayd sida cuntadu ay dadka qaarkood awoodi kari waayaan inay iibsadaan wariyaha v o da barkhad maxamuud waa barkhad maxamuud kariye ayaa warbixintan saameynta arrintaasi ku yeelatay maciishada inooga soo diray magaalada hargeysa walow sicir bararkani marar horeba ka dhacay somalilan haddana wakhtigan saameynta ku yeeshay bulshada way ka gedisan tahay kuwii hore waxaana dad badan oo ka mida bulshada oo aan wax ka weydiiya ii sheegeen in wakhtigan uu ku soo beegmay abaaro baahay oo dalka ka jira iyo saameynta ganacsigii xoolaha uu aada u socod yaray uu ku yeeshay nolosha dadkii ku xidhnaa bulshada danyarta ayaa inta badan sicir bararkani saameyn adag ku yeeshay noloshooda hooyadani waa hooyo ka mid ah bulshada uu sicir bararku saameeyey ee ku dhaqan hargeysa waxay warbaahinta uga warantay xaalkooda gabadh askari baanay anugu lix baa iskoolka ii dhigtaa lix boqoloo kun weeyaan lixdii boqol ee kun guri kiraa baan galaa dawladdii guri imay dhisin meel imay gelinin toddobadii carruurahaabaa laygu soo eriyey markii laidhi bishaharkii waa wada doolar xaggeen geeya ganacsiga yaryari waxa uu ka mid yahay waxyaabaha inta badan bulshada ku dhaqan hargeysa iyo magaalooyinka kale ee dalku ay ku tiirsan yihiin kuwaasoo siyaabo kala duwan uga dheefa dhaqdhaqaaqa ganacsi ee socda taasoo suuqa hortahay in badan ka caawiyo hase haatee sixir bararka dalka ka jira waxa uu keenay in tiro badan oo ganacsigaasi ka mid ahay ay meesha ka baxaan oo albaabada loo laabo sida uu ii sheegay cabdifataax xaw axmed oo ah guddoomiyaha ururka ay ku bohoobeen ganacsatada khudaarta ee iidaan booska yar ee suuqa ka furan waxaa laga yaabaa in laga biiliyo labaatan qof oo muxuu ahayey guri ku nool kadib waxaa dhacday in muddooyinkan ugu dambeeyey markii ay dhaceen sixir bararka doolarka maraykanku maadaama iyagu kaash wax ku iibiyaan marka ay ula tagaan bakhaaradii iyo goobihii ganacsigu ka socday waxaa la odhanayaa soo qaad lacag doolara muddooyinkan ugu dambeeyey intii ganacsi ka kacday suuqa waxaa lagu qiyaasayaa markay tahay kuwa gogasha dhigta ee gogasha dhulka dhigta ee ku shuba maalintaasi qoyaanka iyo qudaarta waxa ay ka kooban yihiin dad lagu qiyaasay ilaa siddeetan sagaashan waan ku qiyaasaynaa dadka meheradahoogii daarta ahaa ee guriga ahaa ee ganacsigii furaa albaabada marka uu furo markay maalin walba khasaara uu ku dhaco waxaa sabab noqotay inuu qofka deymoobo lacag badan lagu yeesho meheradii gamcaa uu ka qaado u xidho wax allaala wallaahi dadku waxay taagayiin xaaladii ugu adkayd dhibaatadan gebi ahaan qudrada qura kuma koobna way wada qabaan kuwa dharka iibiya kuwa shaah ka ganacsada kuwa muxuu ahaye bakhaarada hayste dhex jooga gebi ahaan ganacsiga suuqa waahayn iyo suuqyada dalka ka socdaa way wada qabaan dhibaatadan annagana damqatay ee xanuunkana haysta midda kale aan kugu dara barkhada iyo dhibaatada kalena si haysta waxa weeye iyada oo dadkii ganacsigii wax allaale wax kala xadaynaya haba yaraatee aanay jirin dadka ka ganacsada iskubedelka lacagta ayaa iyana dadka qaarkood eedda saaraan kuwaasoo ku dooda inay qayb ka yihiin qiimaha shilinka ee hoosu dhacay waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey dayib cumar nuux oo ka mid ah sariflayaasha ka ganacsada iskubedelka lacagaha qalaad iyo shilinka sarifka lacagta waxaa kiciyey doolarkii baa yaraaday dalkan aynu joognaan inuu doolar isticmaalo mu damcay oo marigii hore somaliland wax lagu iibsan jiray imika wax kastoo aad iibsanayso doolar baa lagu iibsanaya doolarkaa lagu iibsanaya doolarka wuu yaraaday wuxuu ku yaraaday xoolihiina ma socdaan iminka oo ariga uu istaagay barkadow annaga lafteedu khasaarana uu keena iminka maalintii dhawada uu bahal kacay oo kale sarifyaasha khasaare aad u fara badan baa ku yimid ninka toban kun oo doolar iibsaday ee kaash soo qaatay ee siistay lix boqol toddoba boqol iyo toddobaatan oo sideed boqol iyo tigashan iyo labaatan khasaare ma ku yimid haddii cid waliba khasaarayso waayo cidda waxaan saamaynta ku leh horta doolarku wuxuu ku kacayaa marka doolar la waayo dadku shilinka isticmaalaan weeye oo qof kastoo wax iibinaya uu somalilan wax ku iibiyo oo doorkaas inaga yaraado mooyaane baalkaas istaagi maayno geesta kale mas-uuliyiinta baanka dhexe ee dalka ayaa sheegay inay tallaabo qaadeen sida ay qiimaha shilinka u ilaalin lahaayeen waa kan guddoomiyaha baanka dhexe ee somalilan maxamed cabdi ibraahim oo warbaahinta la hadlay waxaan isla garannay in aanu qaadno tallaabo uu shilinku kor ugu kacayo dolarkan aanu hoos ugu dhigayno sidaa darteed waxa uu ahaa markii doraato siddeed kun iyo laba boqol ayuu ahaa suuqa xoog u gallay lacag fara badanna aanu ka soo xaraynay lacag badan oo dollarana aanu gelinay waxa uu gaadhay toddoba kun iyo siddeed boqol kalena hadhi mayno waanu wadaynaa ilaa iyo intuu gaadhayo heer macquul ah oo ay labada dhamba raalli ka yihiin waayo lafahaantiisa hadduu dee baalku dollarka hoos sii dhacaadana micishada kale ay nagu kacaysa sida dhibaatooyinka kale ee bulshada noloshooda taabta ee soo noqnoqday ee abaaruhu ka mid yihiin ayaa sicir bararkuna noqday mid ku soo noqnoqda bulshada haddaba guddoomiyaha ganacsatada khudaarta ee iidaan cabdifataax axmed ayaa sheegay in fariintan ay u gudbinayaan dowladda xukuumadda madaxweynaha somalilan waxaanu ka codsan inuu madaxweynu dadkan xaalkooda hoosu soo eego laakiinse waxaad arkaysaa iyadoo oo ay ku jiraan nolol kale oo iyadoo abaarahaas iyo dhibaatada iyo sixir bararka iyo hawsha adagee dadkii danyartaa haysataa aad haddana mooddo inay meelaha qaarna dhaldha waaweyna ka socdaan kambayn mucaarad iyo maxaafadba waxay ku jiraan kambayn laakiinse annagu mucaaradka maanu dooran mucaaradku waxa weeyaan xilliga uu soo gaadho ha la ogaado laakiinse annagu dadka aanu hoos taagannahay ee aanu xukunkooda iyo muxuu ahaayey aakhirana ilaahay noo soo qabanaya waxa weeyaan xukuumadda somalilan iyo madaxweynahan codkayga siinay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waa hagaag aad buu mahadsan yahay wariyaayaga barqad maxamuud kaariye haatana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii martida mikrofonka waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan waxaannu barnaamijka ku waraysanaynaa guddoomiyaha ururka haya ee fadhigiisu yahay magaalada tan london oo dhowaan abaalmarinno guddoonsiiyey qaar ka mida ardayda ciyaartooyda fannaaniinta iyo xubno u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada rashiid aadan jaamac ayaan ku waraystay xarunta v o eda ee london waxaanan marka hore weydiiyey ururkan iyo waxa uu qabto aad baad umahadsan tahay ridwan si aad maanta noo soo dhoweysay runtii halka v o eda nagu soo dhoweysay stuudiogan ururka haya horta wuxuu taagan yahay horn of africa youth association buu taagan yahay waa urur soo jira ilaa iyo labadii kun iyo afartii oo ka shaqeynaya mainly west london ama london loona aasaasay sidii bulshada u dayactiri lahaa runtii qaybo badan oo bulshada baahida bulshada ay leedahay intaan soo wadnay runtii waxyaalo kala badan ba ururku qabanayay oo hawlo badan oo hadday noqoto guryaha iyo shaqo raadinta iyo sportiska iyo waxyaalo fara badan ayaan bulshada ka caawininay kii ama labadii kun iyo sagaalkii waxaa kusoo biiray programka la yidhaahdo somalia achievement awards ama abaalmarinta loo yaqaano ayaa runtii kusoo biiray kaasoo soo maray marxalada kala gooniya oo sanad walba sanad ka dambeeya runtii uu leeyahay different face iyo different dadka la siinaya iyo dadka lasoo martiqaaday ay isbedelayaan oo aad moodid inay sanad sanad kasii dambeeya runtii ay si wax iska bedelayaan ilaa kii iyada qudheeda waxaa ku jira runtii soo raacaya in bulshada soomaalida ahi ay horumar gaadhayso sanad sanad kasii dambeeya oo ay wax badan isbedelayaan marka meeqa sana hadda uu shaqeynaya ururka haya ururka haya wuxuu bilaabay afartii uu bilaabmay laakiin achievement awardskii laba kun iyo sagaalkii bay bilaabatay sideed sanadood ha sideed sanado ayaa programka isaga ahi u jiray waayahay maxaad marka ku xulataan dadka aada siisaan abaalmarinada haddaan runtii xafladan marka hore waxay ka waxa weeyaan ama programkani wuxuu ku salaysan yahay horumar horumarinta bulshada dhiirigelinta sidii bulshada hore ugu socon lahayd ee la isugu dayan lahaa runtii hididiilo ayaa la yidhahdaa ayuu programkani ku salaysan yahay wuxuu programka sanadkii markaan qabanayno wuxuu kala maraa different stage ama yuu soo maraa marka ugu horeysa waxa weeye qabanqaabo kala gooniyu leeyahay marka dambe waxay imaada dadkii la xuli lahaa iyo abaalmarinta ee, sidii loo kala shaandhayn lahaa Ee, marka hore waxa weeyaan open oo dadka dhan buu furan yahay qofka jooga meel walba wuu ka soo codeyn karaa marka markuu qofkii soo codeeyo ee email soo diro ama website-ka ay galo oo somalia com galo Een, stageka hore ma laha een, soo kala hadhay sida footballsha kale Mhm.
league oo kale ayaa loo soo kala hadhayaa hadhowta marka lasoo kala lasoo kala reereebo ayaa final waxay imanaysaa runtii een, een, website-ka imanaysaa oo toban qof ama shan iyo toban qof Mhm.
ayaa iskasii kala hadhaya Waaga.
saan kusoo xullo waxaa ka mid a runtii een, een, waxyaalo badan ayaa jira oo aanu aanu ka reebnay oo aanay ku jirin sida siyaasadoo kale kuma jiraan Een, een, bo- category badan baan ku jirin Mhm.
Ee, sanad walba waanu different categories weeyaan sanad walba sanadkan waxaan ka reebnay businesskii baan ka reebnay sanadkan iminka dha- hadda aanu qabanay ee hadda hadda dhamaaday Waa gartay.
hadda dhamaaraba sorry Een, ta kale een, runtii kusoo xulaa waxa weeyaan qofkan ama hay-adani maxay bulshada u tartay waxaanuu qofkani qabtay ama hay-adani qabatay ee, runtii ma la arki karaa waxa ay bulshada kusoo kordhiyeen waxay kusoo kordhiyeen Waaye.
badanaa anagu haddaanu ururka nahay waxaanu saarnaa xoogga waxaanu saarnaa ee, bulshada horumarkeeda iminka businessyadoo kale maxay kusoo kordhiyeen bulshada qofku wuu shaqaysan karaa dukaan wuu furan karaa Ee, kaasi isagoon baa faa'iidaya laakiin muxuu bulshada horumar kusoo kara- kusoo kordhiyey Waaya.
muxuu bulshada wa- usoo qabtay bal haddaan eegna sanadkan dadka abaalmarinada aad siiseen maxay kala yihiin abaalmarinada la siiyey se maxay maxay ku saabsan yihiin?
Een, waxyaalahaanu runtii badanaa ma j- waxaa jira tobigyo marba isbedbedelaya oo sanad walba aan ka reebno ama ku darno Ee, sanadkan waxaa weeyaan waxay ahayd sportiska oo runtii aada u muhiima Mm.
xagga bulshada oo haddana inagu eh, soomaalidu aad bay sportska xagga footballsha weliba aad bay Mm.
u jecel yihiin Een, ayaanu ku darnay dhalinyaro ka ciyaara een, chelsea kooxaa weynu ciyaara een, basketballsha een, een, orodadoo kale een, een, xagga iyadana waxaan ku darnay xagga education waxbarashada Mhm.
Een, ma- waayo aada iyo aad bay muhiim u tahay een, dhiirigelinta waxbarashadu maadaama ay dadkii kasoo ama burbur ama you know, dhibaatooyin badani Mhm.
ay faamilyadii iyo dhalinyaradii haystaan Een, ama ay jiraan dhalinyaro badan oo aan waxba baranin oo een, aan jaamacada gelin oo iskuulla gelin oo inay dhiirigelin u noqoto oo la arko qofkii een, ama hebel iyo habla oo runtii aada iyo aada u dadaalay Een, iyadana waan ku darnaa ama jaamacad heer jaamacad ha noqoto ama ha noqoto je- heer ha noqoto een, iskuul Een, ha- ama heer macalinimo ha noqotoba ayaan ku darnay sanadkan waxaan ku darnay g c a c ga ama eh, secondary schoolka een, ardayda dhamaysay Waa gartay.
Ee, runtii saddex gabdhood een, wiil iyo laba gabdhood baa soo galay codaynta iyaduna baqayb bay ka qaadataa soo dadku hadday wada same level yihiin Mhm.
kama soo qaaday ten stars wada leeyihiin waa gartay Een, codaynta ku kala harayaan Mhm.
laakiin haddii ay een, ay leeyihiin ma garanaysaa een, different category imika Mhm.
educationka oo kale hadduu qofku keeno saddex iyo toban iyo toban hadduu keeno waa different kala weeyaan duwan yihiin ha way kala duwan yihiin waa gartay dhinaca een, marka la eego arrimaha bulshada waxaan u malaynayaa inaad abaalmarin siiseen isna urur ka shaqeeya dhalinyarada soomaalida xabsiyada ku jira iyo sida marka ay kasoo baxaan loo caawin karo waa runtaa een, sanadkan waxaanu ka dhignay personality award waxa la yidhaahdo Mm.
ayaanu ku sameynay ku darnay Een, maxaabiista waad ogtahay dhibaato badan baa ka taagan Mm.
soomaali dhalinyaro badan oo soomaaliya ku jira Een, problem weyn baa ka jira Een, communityga soomaaliduna aada iyo aada uguma faraha kulama jiraan Een, waxaa jira runtii nin loo soo codeeyey oo aweys la yidhaahdo oo runtii aada iyo aada u dadaalay oo imaama oo een, masaajidna een, dhalinyarada tujiya dhalinyaradana caawiya waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo jeel ku jirta oo aan waalidkooda u teginba hooyadoonkooda u Mm.
tegin aabayaashooda u tegin oo isagu u tago oo isagu u tago oo isagu caawiyaa jira Een, runtii een, dee kaysaska uu runtii wax ka qabtana ee, dad badan waa ogyihiin isagana waa loo soo codeeyey waanu ku jiraa Een, waanu helay awardkii abaalmarinta uu helay Een, aad iyo aad runtii dee ayaa ayaa runtii Mm.
muhiim arrin muhiima buu arrinkaasi dhinaca fanka een, waxaad abaalmarin siiseen kooxda qooto qooto maxaad iyaga ku xulateen Een, horta runtii anagu ma xullo laakiin bulshaday u taallaa een, inay usoo codeeyaan marka la eego horta abwaanimadii iyo fanaanimadii iyo waxaynu u lahayn weligeen ba u lahayn background ay soomaalidu u leeyihiin dhaqan Een, waana bulshadeena runtii qayban bay ka qaataan hadday noqoto gabayada hadday noqoto heesaha waxa weeyaan waa een, something la odhan karo bulshada bulsho badan baa runtii ayay wataan bulsho badanna way dhiirigeliyaan haddii imka dagaaladii oo kale aragtid iyo dhibaatada dadka always ka heysayay ama wax ka dadaalka iyo wanaagga wadi waa fanaaniinta iyo abwaaniinta Een, runtii soomaalidana meel weyn bay kaga jiraan Een, groupka runtii een, qoto qoto iyo waxaa ku jiray guyurgenyo iyo cali dhaanto nin la yidhaahdo annagu maadaama aan urur nahay runtii codayntana way ku xidhan tahay mar haddii ay dee qofka hadduu imika laba boqol usoo codeeyaan iyo qof boqol konton ku socda isku mid maaha anaga way noo simayiin runtii mana naqaano xidhirna xidhiirna ma lihin waxaana nagama dhexeeyaan barnaamijkooda maadaama codeydka lagu soo codeeyeen badan dad badanna ku jiraan fanaanin badanna ku jiraan waa dhowr iyo malaa soddon malaa inta qof ay ku jirtaa barnaamijkooduna uu turjumayo in ay burbur badani jiro wadankii ama dadkii ay wax badan isbedeleen oo runtii haddaad aragtid eh, dadka mid dowladaha ku jira ay runtii noqotay wax iska wax waliba culturekii iyo originalki ay ka tageen Waa gartay.
messagekaasi uu gudbinayay messagea Mhm.
in wax laga qabto ama wax laga bedelo waayahay Ayaan- rashiid ah.
een, aad baa umahadsantaa waxaan jeclaha inaan kaloo ku weydiiyo een, dabcan sida aad sheegteen abaalmarinadan waxaad ugu tala gasheen inaad dadka soomaalida aad dhiirigelisaan kuwooda bulshada kusoo kordhiya wax la taaban karo ama horumaro ka dhex sameeya isla dalkan britain yaa idin caawiya anaga runtii waxaana caawiya anagu normally barnaamijkan waxaana caawiya ha- een, dowladaha hoose iminka irin oo kale waxaana caawiya iminka hay-ado kala gooniya oo runtii iyaguna funding bixiya waxaana caawiya businesska soomaaliyada oo runtii aad iyo aad contributionka weyn ka qaata een, kuwa ama training ha noqoto skills ha noqoto ama ha noqoto een, restaurant ha noqoto ama ha noqoto ayaa runtii barnaamijkan u gaara soomaalida horumarkeeda aan Gacan ku ka geysta.
koobnaa runtii gacan weyn ka geysta Een, runtii mana jecelin inaanu dad kale usoo barino oo aanu dad kale oo magaras ama hay-ado kale usoo usoo weydino lacag Mhm.
ama qarash u weydino waxaan jecelahay within the somali community-gu inuu isagu isfangareeyo oo ay tusto waayo runtaadi waa wax adigii kugu kooban waa wax bulshadaada horu qaadaysid weeyaan waa arrin aad doonaysid inaad dadka ay dhalinyaradii arkaan gurigooda jooga ama wadankii jooga ay arkaan wallahi hebel waan gaari karaa ama halkaa ridwaan maanta waan fadhiisan karaa oo runtii dadaal qof dhalinyaro ah oo journalista ama barnaamij wada uu arko inuu ku hiigsado qofkaas uu shaashada ka arko Een, ayaanu jecelaynay bisnisyada soomaalida runtii sanad walba usoo bandhignaa ka qayb qaataan ama xawaalada ha noqoto ama ha noqoto een, hay-adaha kale yaryar ha noqoto ama even charityada qaar ha noqoto soomaalidu maamulaan Een, ama sida iminka keerarka oo kale care agencyada oo kale dadkiinaan usoo bandhignaa this is your program anagu ma lihin waa wax runtii qofka maanta awardka la siiyo ee loo garto ee loo soo codeeyo waa qof soomaaliya waa anagu xidhiir lama nihin waxba naguma soo kordhinayo mar dambe inaan arkin baa dhici karta dad badan iminka awardka qata ama maalinta qata ma aanan arag mar dambeba laakiin waxa weeyaan in dadku ay arkaan bulshadu horumarka hor- hore isu qaado weeyaan oo runtii taageerto waa gartay een, borga- barnaamijkan oo kale.
muddo sideed sannadood ah ayaad gaar ahaan soo wadeen barnaamijkan aad dadka ku dhiirigelineysaan ilaa iyo hadda maxaa la taaban karaa oo aad is leedahay barnaamijkan waxbuu kusoo kordhiyay bulshada marka la eego oo dad fara badan ayaa mararka qaarkood dadaali kara si ay iyana u helaan abaalmarinadaas wallahi anigu waxaan odhan karaa wax badan baa kusoo kordhay bulshada runtii markaan two thousand kun iyo- labadii kun iyo sagaalkii bilownay horta cid kaloo sameynaysa ma jirto Een, een, bulshada wuxuu kusoo kordhiyey waa su-aaladu wanaagsan anigu waxaan odhan lahaa shaksi ahaan bulshada aada iyo aad markaan eegna markii aan dhiirigelin badan ayuu keenay wuxuu keenay in laysku daydo wuxuu la keenay la keenay qof walba inuu sanadka soo socdo uu ishaahdo abaalmarinta sidaad u helaysaa sidee baad u dhiirigelin iyo encouragement iyo waxqabad ayuu runtii keenay waayo een, dadku waa markii dadku qof waliba ama wuxuu sheeganayaa een, journalist uu sheeganaya qof waliba wuxuu leeyahay tacliimba jaamacad baan kasoo baxay laakiin marka qofka lasoo bandhigo wuxuu yahay iyo dadku badanaa dib ay u eegeen waxay odhanayaan wallahi een, qofkaas wuu qalmaa marka la eego een, waxqabadkiisii waa dhiirigelin iyo bulshada magac ku yeelanayo Een, waxaan aragnay dad badan oo awardka qaatay ama abaalmarinta qaatay oo runtii aada u dadaalay Mhm.
oo hore u sii kordhiyey oo hore u sii maray waxaan aragnay dhalinyaro badan iyo waalid badan oo inta noo yimaada idhaahda wiilkayga ama gabadhayda maaragtay een, sanadkan insha allah inay hesho dhowr iyo toban ace baan ku rajeynaynaa Een, hedidiilo waxaan waxaan hore runtii aan dhaqankeena ku jirin bay ahayd in qofka la idhaahdo abaalmarin ama tankyo la idhaahdo laakiin anagu waxaan aaminsanahay dadkay bilaabay inaanu nahay kadib waxaa arag dad badan oo sh- shahaadooyin bixinaya wadankii oo meelo badan bixinaya oo eh, dad kaloo award bilaabay oo dhiibaya awardkii even waxaa arkaa shirar aad arkaysa soomaalidu leeyihiin qofkii award la certificate la siinayo Mm.
Een, waxaanu aaminsanahay waxaasna anagu inaanu dadkii bilaabay aan nahay waa gartay een, originalkii aan nahay een, een, een, runtii dhiiri waxyaalaha een, ay ka mid tahay waxa weeyaan dadka in lasoo bandhigo runtii bulshada wax kusoo kordhiyey Mhm. ugu dambeyn maxaa hadda qorshaha idinku jira maxaad hiigsanaysaan sanadka soo socda ee labada kun iyo Een, toddoba sanad soo socda insha allah wax weyn baanu hiigsanaynaa een, inaan wax badan ka bedelo inaanu runtii bulshada dhex gallo oo bulshada aan nominationka usii furno goor hore een, shan bilood ka hor oo kale ama saddex bilood oo ka hor dadku inay wada gaadho in aanu runtii een, ideal inaan waxaa noogu jira balaanka inaan wadamo kale ku qabano sida minnesota scandinaviank oo kale inaanu gaadhsiino waayo runtii aad bay nooga soo codsadeen in badan Mm.
in barnaamijka iyagana la gaadhsiiyo oo loo qabto En way kasoo qayb galaan scandinavianka finland iyo sweden iyo dadka urur- maadka en, wadamadaasi Eh, sanadada way kasoo qayb galaan sanadkii hore way kasoo qayb galaan inaan iyagana gaadhsiino laakiin annaga waxaa noo muhiima oo runtii aanu xoog saarnaa waa dhal- waa u k maadaama u k la odhan- hadda laleeyahay ilaa half a million baa degan Eh, soomaaliya ayaa degan En, dhibaatada ugu badanna runtii en, en, ay inaga ina- ina ka- ina- ina soo gaari kara u k tahay waxaanu aad iyo aad runtii ugu ugu dadaalaynaa si aanu u dhiirigelin lahayn u u gaadhsiin lahayn barnaamijkeena En, heer level ama jaamacad ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto kambaniyada waaweyn u shaqeeya en, ha noqoto En, si ay uga qayb qaadan lahaayeen si ay uga soo qayb geli lahaayeen En, runtii en, sanadkan shaqo weyn ayaan runtii en, ku tala jirnaa En, dadka oo dhan ee bulshada oo dhanna inaan kusoo casuuno ee runtii bulshada la odhan karo dadka waxbay kusoo kordhiyeen ama jaamacadaha ka dhigeen ama tvyaha joogeen ay kasoo qayb galaan oo runtii ay noqdaan markhaati oo iyaguna ka qayb qaataan programkayaga En, ayaan ku tala jirnaa inaanu dad kusoo casuuno oo runtii eh, wadamada kale kasoo casuunana waa mid meesha noogu jirta oo aanu casuumado u fidino dadka imika wadankii jooga ama en, Amer- america jooga inaan iyagu dhowda aanu kusoo casuuno xafladda ayaa noogu jirta iyadana insha allah waayahay aad iyo aad baa mahadsan tahay aad iyo aad baad ridwaan u mahadsan tahay intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay rashiid aadan jaamac oo ah guddoomiyaha hay-adda haya ee fadhigeedu yahay magaalada tan london inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan oo nala socotinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee caweyska washington waxaa inoo haya caashe ibraahim aadan caashe cud
Iga dardaara ayaan ku hollinayaa.
waxaan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan waxaan idinku maqashiinayaa qoys iyagoon ogeyn gurigooda loogu keenay qori nooca dagaalka ah oo aan fariir ka qaaday sheekadii taxanaha ahayd ee abaalmarin jacayl iyo sidoo kale fanaanka axmed zaki oo caawana leh banaadir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcade berihii afkooya iyo allowya bidhansada bay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga heestaasina waxa ay qayb ka tahay waraysigaan la yeeshay fanaanka axmed zaki qaybtan caawa idinka maqashiinayo waxa uu sidoo kale fanaanka inoo hayaa Maikidari, muna maikidari, an mako ma arimau hey maikidari, muna maikidari, baby ma barokni.
qoys degan magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa waxa ay ama kaag iyo yaab ka qaadeen markii albaabka lagu soo garaacay oo loo dhiibay kartoon weyn oo uu ku jiro qori nooca dagaalka ah nuur xasan nuur bukhaari ayaa barnaamijka igala qaybgalaya caawa oo sheekadana gunteeda soo ogaaday nuurow qoyskan maxaa qoriga loogu keenay iyagoon ogeyn Eh, waa mahadsan tahay caasho Eh, caasha waxaa lagu jiraa eh, bisha december gaar ahaan gebagabadeeda marka dalalka galbeedka eh, waxaa jirta dadka eh, masiixiga ah in ay u diyaar garoobayaan eh, ciidda eh, kristaanka iyo sanadka cusub marka hadiyooyin badan ayaa la isweydaarsadaa oo ay dadkan isweydaarsadaan marka qoys degan magaalada new york ayaa waxa ay ka dalbadeen online-ka ama internetka eh, maaragta suuqyada lagu kala iibsado waxay ka dalbadeen hadiyad oo ah maaragtay bombile eh, ama alaab alaabe ama alaab alaabe oo diyaarad ah inay u iibiyaan wiil yar oo lix sano jir ah oo maaragtay uu dhalay qof eh, ay saaxiibo yihiin waa gartay marka hadiyad yaa timid hadiyadda waxay ku imaanaysay boostada wadankan ee la yidhaahdo u p s in gurigooda loogu keenaya gurigiyay timid hadiyaddii haye Eh, aadaa loo wada sugayey Eh, waxaa la filayey in maaragtay wiilka laga farxiyo marka aabbihiyaa wacay hooyadii iyo wiilkii ay dhaleen maaragtay cidda ay saaxiibada ahaayeen Eh, qolkaa la isugu yimid Eh, wuxuu yidhi aabbihii waxaan jeclahay inaan idinku horfuro uu wiilka arko marka meeshii la filayay caashaay in uu ka soo baxo eh, ama ay ka soo baxdo diyaaraddii alab alaabeeda ahayd ama bobiladaha ahayd ee la- ee lalahaa cunugan maaragtay farxo.
ee saaxiibkiin uu dhalay sikadiis ah looga farxiyo haa waxa mar uun soo baxay qori hub culus oo maaragtay oo qalabkiisa oo dhan ay u dhan yihiin oo rasaastiisi wata oo maaragtay wax booshkii yaab adduunkii leh.
dhan wata
aad iyo aad talow qoyska talow qoyska ma is yidhaahdeen cunugan yar een, xagee dagaalka loogu wadaa cunug yaraa aabihii go-aanka ugu horreeya uu gaaro waxay ahayd inuu la orday canug yaraa intuu la ordi lahaa hubka canugii horta marka hore qolka ka bixiyey isla markii hooyadiiyaa soo booday iyadana wixii ugu horreeyey oo ay samaysay waxay ahayd booliskay wacday aabihiina wuxuu la cararay ilmihii yaraa oo ilmihii idin yaraa.
booliskii bay Aa, wacday si uusan u argixin canug hadna laga yaraa soo gaaro hana laga soo gaaro booliskiyaa la wacay booliskiyaa yimid booliskiyaa hubka la wareegay Eh, wa- wa- eh, maaragta warkan oo lagu qoray wakaaladda wararka mareykanka ee a p waxa ay daba gashay eh, boostadii soo dirtay alaabtan oo waxa ay ahayd faraceeda een, ah, atlanta magaalada atlanta ee gobolka georgia waxay u sheegeen in ay sharci u haystaan in mararka qaarkood hubka sharciga ah ay u diraan dadka ay rabaan marka caashaay een, waxay isku difaacday een, een, maaragtay boostada u b s in ay sharci u haysato mararka qaar in ay dadka eh, een, macaamiisheeda ah marka ay hub iyo waxyaabaha khatarta ah ay rabaan inay u dirto ama ay- iyaga ay dirsadaan in marka hore ay hubiso eh, hubkan inuu yahay hub sharci ah iyo wax walba oo khatar ah marka waxay dhaheen eh, waan ognahay baaritaan ayaana samayn doonaa marka hubka qof baa lahaa miya oo dalbaday oo loo wadayba in loogu geeyo gurigiisa ha eh, sida maaragtay wakaaladda wararka a b ay sheegayso qof degan gobolka arizona oo aanan magaciisa la carabaabin ayaa leh hubka laakiin sheekada xiisaha leh ayaa ah in qoys iibsanayay qalab eh, ilmaha lagu ciyaarsiiyo baakadii ay ka filayeen inay kasoo baxaan waxyaabahaasi in hub uga soo baxo waa wax yaab leh waxay islahaayeen diyaarad yaroo cunugan uu ku cayaaro markay soo baxdaba wow cunugiira uu ku farxo aad in cunugii lala cararaa ka dhacda Lala- booliskana loo yeero loo yeero ha waa sheeka la yaab leh aad baa maasantahay nuur adigaa mudan
haatanna ah dhegaystayaal waxaan dhowr daqiiqo isaga kiinbaxaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah sheekada abaalmarin jacayl ee toddobaadyadii lasoo dhaafay aad barnaamijkan ku maqlayseen qoyste dhool waxaa soo raadisay markii ay dhowr maalmood iskuulkii iman weysay saaxiibteed jamiila waxayna tagtay gurigii arooskeedu ka dhacay ee ay ku ogeyd markii ay qolkeedii oo xidhan aragtay ayay gabar barsadda fadhisay weydiisay oo ku tiri walaalay dhool xaggay aaday waatan oo qolkeedii waa xidhan yahay gabadhii waxay u sheegtay jamiila in saaxiibteed waa hore la furay islamarkaana uu hilowle mid kala guursan rabo jamiila intay warkaas rumaysan weysay ayay gurigii ka soo baxday iyadoon hadal dambe u celin naagtii warka u sheegaysay waxayna mooday in gabadha maskaxda lagaga jiro waxayna toos u aaday gurigii reer owgeedi oo ay dhool joogtay jamiila markay timid gurigii reer owgeedi waxaa loo geeyey dhool oo meel daaqad hoosteeda iska jiifta fikirna dilooday waxayna hadal uga bilowday iyadoo fiigsan dhoolay waxaan tegey gurigii aad ku aqal gashay waxaan ku weydiiyey gabar guriga joogtay oo aan u malaynayo inay xanuunsanayd waxayna ii sheegtay in hilowle ku furay ee ma run baa warkaasi mise waa been dhool oo hadalku dirqi kaga soo baxaya baa tidhi jamiilay warkaasi waa jiraa intay sidii masla cariyey isduuduubtay alla ciribtaa go'day naaninku xumaa oo goormuu durba ku furay bil keliya ayaadba isqabteene intay madaxa gacanta ka saartay bay tidhi laakiinse walle anigu eed ma lihi oo waataan horay kuu lahaa ninkani waa masiirrow kollay aniga i eersan maysid ma wax kalaad isku qabateen mise waa intii aan kuu sheegay ayay jamiila weydiisay dhool waxay u sheegtay jamiila in wax kasta oo dhaca ay qoraal rabbi yihiin islamarkaana aanay waxba isciilkaambiyin arrintuna ay ahayd shaki sidii horeyba ay u ogeyd xaafaddii oo dhan dhowr maalmood sheeko aan dhool iyo furriinkeeda ahayn lagama hayn ilaa markii dambe ardaydii ay isku fasalka ahaayeen ogaadeen qaar baana yidhi oo in la guursadayba ma aanan maqale goormaa durbo la furay dhool oo isla hadlaysa subaxdii dambe dhafooradeeduna god ka soo jeedaan baa waxaa soo dul istaagtay haweeya markaasay ku tiri dhoolay saaka waxaan ku geynayaa xarunta xanaanada hooyada iyo dhallaanka m c h ka inoo dhow si uur lagaaga soo baaro ee kac oo quraaco dhool si niyad jab ah ayay ku raacday hooyadeed markii la geeyey xaruntii caafimaadka waxaa laga qaaday kaadi waxaana la yidhi in yar sug jawaabta miis dheer oo meel yiillay bay ku wada fadhiisteen jawaabtii markay soo baxdayna kalkaalisadii shaqada ku jirtay oo gacanta ku sidabaa u timid oo u sheegtay inay dhool leedahay uur bil iyo bar ah dhool kamay nixin oo waa ilmaheedii ugu horreeyey kumana farxin oo waxay la yaabanayd ayaan darrida ku habsatay nolosheedii owgeeddii intuu cumaamadiisii caddeyd madaxa saartay ayuu goor duhura u werweray gurigii xaaji xasan owgeeddii markii uu tegey gurigii reer xaaji xasan waxa uu la kulmay oo soo dhoweysay binti walow aysan weli isbaranin oo arooskii iyo furriinkiiba labaduba degdeg u dhaceen hase yeeshee awgeeddi wuxuu u sheegay binti sabriye inuu dhool aabbaheed yahay sidaa awgeedna uu rabo inuu arko xaaji xasan xaajiyaddii intay tidhi bannaanka ku sug oo dhaqaaqday bay gudaha gashay odaygeedii oo hurdayay ayay soo kicisay iyadoo leh xaaji toos oday baa ku doonaye xaaji xasan intuu hurdadii ka toosay ayuu bannaanka guriga u soo baxay isagoo shukumaan yar garbaha ku wata wuxuu arkay owgeeddi oo aqalka dhinaciisa taagan intuu salaamay oo gacan qaaday buu ku yidhi owgeeddiyow maanta maxaad iigu timid owgeeddi wuxuu u sheegay xaaji xasan inuu doonayo in wiilka iyo gabadha la isku celiyo si aan reerku u dumin xaaji xasan wuxuu si cad oon gabasho lahayn ugu sheegay owgeeddi inaanu inankiisa hilowle isagu ku qasbi karin inuu ka noqdo arrinta furriinka oo xitaa diiniyan ayan bannaanayn in naagta haddii saddex dalqadood hal mar la siiyo in lagu noqdo ilaa uu nin kale soo guursado owgeeddii markii uu arkay sida uu xaaji xasan inankiisa ugu hiilinayo iyo xaqdarrida meesha ka socota quus buu kala soo noqday intii uu sii socday in la eg buu soo socday iriddii aqalkiisa markii uu isi soo taagay qolka midig iriddiisa bannaanka xigta ayay ishiisu u gudubtay wuxuu arkay dhool oo kursi gaaban ku fadhisay intuu gurigii soo galay buu iyadii ag fadhiistay iyadu waxay rajo ka qabtay in hilowlo dib loogu celin doono rajadaase alla ma aqbalin dhoolay aabba i dhegayso aabbaheed oo soo dhinac fadhiistay baa ku yidhi waxaan kuu sheegayaa ninkii ku furay waalidkii waan u tegey balse waxaan kala kulmay waxaanan ka filayn oon soomaali dhaqankeed ahayn haddase waxaan kuu sheegayaa ninkaasi kuuma soo socdee wixii meher ah ee aad ku heshiiseen ka doona hilowle haweenye oo iyana goobta soo fadhiisatay ayaa markii ay owgeeddii hadalladiisa dhegaysatay u hollatay oo damacday inay dhool la hadasho niyaddana u dhisto si ay ugu samirto dhibta haysata hase yeeshee waxay aragtay gabadheedii oo indhaheeda ilma ka qubanayso markaas bay iyana naxdin la jirircootay oo dareenkeedii isbeddelay sidaas bayna ku kala hagoogteen dhool iyo hilowle dhowl intii ay uurka lahayd bishiiba hal mar ayay xanaanada tegi jirtay xaaladdeeda caafimaad si gaara bay ula socon jirtay dhool waxay muddo dheer naawilaysay nolol aayatiin leh balse way ka sambirirxatay oo uma ay noqon siday rabtay aakhirkii dhool waxaa soo food saartay nolol adag oo ayan ka bixi karayn hilowlana awalba biil ma siin jirin oo waatuu hilfaha u laabay dhowl oo geedi sagaal bilood kadib waxay umushay gabar ay u bixisay basra markay afartanka ka baxday ayay shaqo raadis bilowday inkastoo aanay lahayn aqoon ay qayrkeed kula tartanto hase yeeshee waxay lahayd han iyo himilo aabbaheed owgeedina beryahaas baaba laga ceeriyey shaqadii warshadda caanaha oo wuxuu ka mid noqday tobaneeyo shaqaale oo shaqada laga joojiyey wax soo saarkii warshadda oo yaraaday darteed sidaa darteed dhool waxay isbidday awood ay ku shaqaysan karto waxaa dhacday inay dhool maalin u tagtay islaan eedda u ah oo xaali la yidhaahdo oo guriga hooyooyinka hortiisa dhanka qorax ka soo bax sheeh ku karin jirtay oo shaqana weydiisato xaali markay aragtay dhirta iyo diibta ka muuqata dhool way ka ur xumaatay aad bayna u xog waraysatay dhool dhibaatadii soo martay ayay mid mid ugu sheegtay wax waliba siday u dhaceen bay ugu tabisay iyadoo si u arag xun xaali markay dhegaysatay sheekadii dhool layaa mooyee wax kale ugama kordhin dhool intii ay xaali maqaaxida la joogtay waxay si hoose u eegaysay kirriga sheeha lagu kariyo iyo meelaha alaabada kala taallo si haddii shaqo laga siiyo maqaaxida ay hadhow ula qabsato hawsha xaali ugu dambaystii waxay siisay dhowl owgeedi shaqo gelinka dambe ah bacdamaa ay gabar kale subaxii u shaqayn jirtay dhool sidan baaba u fiicnayd sababtoo ah gelinka hore dugsiga sare ee maxamuud axmed cali ayay dhigan jirtay dani waa seeta eh dhool waxay shaaha ku iibin jirtay gelinka dambe maalintii maqaaxida xaali ku lahayd guriga hooyooyinka hortiisa halkaas oo ay kala soo bixi jirtay nolol maalmeedka qoyskooda haddaba markii uu hilowla furay dhool guurkoodaas oo u muuqday sidii hilaaca inkastoo lagu hungoobay misena waxay go'aan ku gaartay kuna ducaysatay inaya nin dambe u dhowaan dhibtiisa inanteeda yar ee basrana iska korsato waayo waxay ku guuldaraysatay guurkeedii ugu horreeyey nolosheeda hase ahaatee ducadaas alla ma aqbalin aad iyaad u mahadsan tahay qoys teh weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan toddobaadkii hore barnaamijkan caweyska washington idinku soo gudbiyey waraysi aan la yeeshay fanaanka axmed maxamuud maxamed oo loo yaqaano axmed zaki oo heesaha casriga ah ee uu qaadana aan qaar idinka maqashiiyey caawana waxauu axmed zaki inoogu bilaabayaa heesta maiki daari axmed zakiyo bal horta heesta magaceeda maxaa loola jeedaa kolley waa daminki daar dee af soomaaligeena una waxaa la yidhaha af soomaalige waxaa la yidhahdaa baa la yidhi afkan soomaaliga caadiga waxaa la yidhaha baa la yidhi maxaa tiri afkan kale af- afkan kalena waxaa la yidhahdaa may iyo maxaa tiri bu af soomaaliga gebidiisu ba yahay baa la yidhi hadda waxaan ka baqayaa inuu xaalku raaco markaad tirahdo af soomaaliga caadiga ah markaad tirahdo waa maxaa tiri kii kale mid caadi iyo mid aan May caadi af- ahayn miyaa jira me afka afkan wada naqaano amiinkaan ku hadlayaan ka wadaa marka waa maygii Em.
maxaa tiriga ha waa may iyo maxaa tiri baa la kala yidhahdaa marka keebaa caadiya keebaan caadi ahayn En-
waa su-aal taagan Ma- soo ma labadaba caadiba afkeeni labaduba afka dadkeena baa ku hadlaa waaya En, waaya waaya intaas waa iska wa- kaftankii mayka daari igu dhufo En, in- waxoo- inta hore waa en, af soomaaliga kale weeyaan marka waxay odhanay waxay leedahay milicsiga indhaha quruxda maankayga deeqede mixibada kalgacalkaaga naftu kaa maqsuude madameeday munameeday ka maarmi waaye hey madameeday munameeday meeshii ma joogte makidaare muna makidaare aan maako maarmaw hey makidaare muna makidaarey meeli maba roobne maaliniyo habeenkii meeshii aad joogtaba minid kama maqna ado waan kugu dulmeere madameeday munameeday ka maarmi waay hey madameeday munameeday meeshii ma joogte maykidaaray muna maykidaaray aan maako maarmaw hey maykidaaray muna maykidaaray meeli maba roobne
mixibada kalgacalkaaga naftu kaa maqsuude milicsiga indhaha quruxda maankayga deeqade mixibada kalgacalkaaga naftu kaa maqsuude medemeeday munameeday ka maarmi waaye hey medemeeday munameeday meeshii ma joogte maykidaaray muna maykidaaray aan maako ma arimaw hey maykidaaray muna maykidaaray meeli maba roobne muujado jacayla dhex muquuraya wal baan dhex gelayo micin baan u baahne muujado jacayl baan dhex muquuraya mol baan dhex gelayo micin baan u baahne medameeday muna meeday kamaarmi waaye hey medameeday muna meeday meshii ma joogte makidaari muna makidaari anako ma arimaaw hey makidaari muna makidaaray meeli maba roobne maalin iyo habeenkii meeshii aad joogtaba minidkama madnaado waan kugu dulmeere maalin iyo habeenkii meeshii aad joogtaba minidkama madnaado waan kugu dulmeere medameeday muna meeday kamaarmi waaye hey medameeday muna meeday meeshii ma joogtay makidare muna makidare anako maarimaaw hey makidare muna makidare meeli maba roobne medemeeday muna meeday kamaarmi waaye hey medemeeday muna meeday meeshii ma joogte makidare muna makidare anako ma armaaw hey makidare muna makidare meeli maba roobne
waaw meeshii lagu ballamaa la iska waaye meeshii baa laga waayay maxaa marka dambe laki waan helaya way imanaa soo xeeraysa waa ninkan de waan joogay maxaa ka qaldan waxba ima daarin maxaa waxba ima daarin waan joogay bay leedahay waa tahay aad baad umahadsan tahay axmed sinka heesta laakiin laxankeed waxaad moodaa inuu laxan soomaaliya ka yara fog yahay marka saas wuu ka fog yahay macal muusiga waxaa tumay macalinkii muusiga sheego bashaar baa tumay laxanka isagaa leh siduu u tumayana waa la yaabayba haye marka ma qoobka ciyaara loogu talagalay qoobka ciyaaran caadi ahaan weeyaan weliba haye marka goobaha Em.
goobaha bulshada isugu timaado oo kale sida xafladaha aroosyada oo kale goobaha laisaga badadaashado heestaas oo kale markaad ka qaado walla Masraxa wallahi ka waran.
qaada maayo dadku iyagaaba may ka daaray may ka daaray baanu doonaynaa may ka daaray waa ruxantaa way ruxdaa wallahi dadku iyagaa caasha iyaga i weydiiya Een, may ka daaray may ka daaray anigoo weli aan aan heesta aan gaarin oo kuwii kala waday may ka daaray dad intay soo qoraan warqado ama ay Ha kuu soo eh, eh, halka ay qadimayaan.
igu soo qayliyaan muddadan afarta sano iyo dheeriga ee fankaad ku jirto axmed zekiyo waxaad ka warantaa meelaha mar ku dhawaad waxaad ka warantaa marka tirada heesaha aad qaaday dib ma u fiiris intay leegihiin
caashay hadda dib u firi doonaa hadda dib u tiri doonaa laakiin garan maayo walaala waa waa waa badan yihiin wallahi inaanan tiradooda garanay caashay waxaan jecelahay caashay horta intaanan masayr qaadin ha inaan iy- daaw- een, uh, um, een, maxaan ku dhaha bulshada inaan usoo xulo hees la yidhaha booqasha jirta booqashaa jirta ha waa hees la garta yidhaha booqasho ha marka soomaali intii ay degi jirtay oo dhan hees maraysa oo ciyaaruhu kala duwan eh, kala duwan leh oo hal iyadoo hal heesa een, ciyaartu eh, shiribkii goobilihii saylicigii dhaantadii intaba noqonaysa ciyaar dhaqameedkii oo dhan baa ku jiraan leedahay ayaa ku jira midda labaad mid wal way isbedbedelaysa haddana xoogaa kaaga yaro qaado haye bal in yar
dhulkeeni dhulkeeni dhulkeeni ballaadhna baaxadiisu weynay waanigii ka baade booqorow inabadgeeye boorama hargeysiyo hargeysiyo balli gubadla iyo sheekh beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera buuhoodla iyo hawd baran aynu gaadhno gaadhno dhaaraynu gaadhnay gaadhno barta barta laasacaanood hoostaaso iyo bari garowaha ku balnaban ceel buur ku yaaliyo cabud waaq budeediyo gurceel habalmarin habalmarin hagaado habalmarin heli heli heliway wayaaba heli heliwa banaadir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcaadi berihii afkooya iyo allowyabi dhansadabay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga beledweynta caanka iyo dhulkeennii dhulkeennii dhulkeennii ballaarna baaxaddiisu weynay waanigii ka bahade oo qorow i nabadgeeye boorama hargaysiyo hargaysiyo balli kubadla iyo shee beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera oo hoodla iyo haw badhan aynu gaadhno gaadhno dhaharaynu gaadhne gaadhne boorama hargaysiyo hargaysiyo balli kubadla iyo shee beerihii gabiilay gabiilay burciyo berbera oo hoodla iyo haw badhan aynu gaadhno gaadhno dhaharaynu gaadhne gaadhne barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garwaha ku ballaban boosaaso iyo bari garwaha ku ballaban barta barta laasacaano boosaaso iyo bari garwaha ku ballaban boosaaso iyo bari garwaha ku ballaban ceelbuur ku yaaliyo cabudwaaq bu'deediyo gurceel habalmarin habalmarin cadaado habalmarin ceelbuur ku yaaliyo shawhari bu'deediyo ceeldheer habalmarin habalmarin ceelbaraaf habalmarin heley heley helewaya wayaabaa heley helewa heley heley helewaya wayaabaa heley helewa banaadir iyo xamaar iyo bondheere iyo balcadi berihii afkooya iyo allowya bidhansadabay bilooya ku dhaxabakol baraawaha bogaxiga beledweynta canka iyo bulaabuurdiya balbay mataba banaadir iyo xamaar iyo daylici baa gelaya aad bay badan yaa simay heestaas waaba hees isku dhacayse tahay heestaas waa hees keliya oo de- soomaali oo dhan wada qanacsa weeyaan Hay.
Taa waxaa sameeyey een, abwaan een, dareeriye la yidhaahdo oo reer maraykan ah waaw marka booqasha loo bixiyey eh, sida muuqata waaba dhulkuba saas cagta loo marinayo
dhulkeenii ballaadha baaxadiisu weyneed waaliga ka baaday boqor uu nabadgeel buu leeyahay wuu ducaysanayaa
agobile gobilo guud ahaana barnaamijka cawayska washington ee caawana intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa intaan mar kale kulmayno haddii aan laydmo waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa mahadsantahay caasha aniga iyo maxamed cabdi xasan dheero idaacadda la socodsiinayna waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
beled xaawa iyo lugo baydhaba bartankeeda iyo bardaalo oo baxad wey insooriyo buura kabo markaanu boqolo oo ay hooba